halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah tobanka bisha agost sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayay jaamac buule jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur dhegeystayaal ugu horeynba waxaan jecel lahay inaan cudurdaaranno cilad farsamo ayaa jirto haddii eebaha awoodda la yidhaahdo inta ay idaacadda hawada ku jirtana waxaanu rajaynaynaa inay farsame yaqaanada arrintaasi ay ka dabaalan doonaan balse qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah
barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu yahay abwaan mustafa barkad cabdulaahi sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan haddii eebaha awoodda la idmo kaalimihii heesaha oo aan idinku hayno hees dabacsan waxaa sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu horeeyey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
waa tahay balse marka hore dhegeystayaal aanu aadno warkii caalamka
jaamaca waan ku horeynaya dagaal culus oo soo gaaray oo saakay aroortii ayaa xalay ka dhacay magaalada khasni ee dalka afghanistan kadib markii ay xalay weerar culus ku qaadeen maleeshiya ka tirsan taalibaan ammaanullah kamraani oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada khasni ayaa sheegay in dagaalku uu bilowday kadib markii ay taalibaan weerartay xafiiska guddoomiyaha iyo xarunta looga taliyo ciidanka amniga ee gobolkaasi taliyaha booliska khasni genaraal fried mashal ayaa sheegay in ay dib u rajaxeen kooxihii soo weeraray kadib markii ay gacan ka heleen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda afghanistan milatariga mareykanka ayaa sheegay in ay ciidanka afghanistan ka caawiyeen dhinaca cirka oo dagaalka ay uga qayb galeen duqeymo cirka ah weerarka taalibaan ay ku qaadeen magaalada ayuu milatariga mareykanka ku tilmaamay iskuday kale oo fashilmay khasni ayaa ah magaalo boqol iyo konton kilomitr dhinaca ah koonfur galbeed kaga beegan caasimada kabul dowladda ruushka ayaa tillaabadii ugu dambeysay ee dalka maraykanka uu ku saaray cunaqabateynta lagu ciqaabayo weerarkii sunta ahaa ee lagu qaaday sirdoon horey ruushka uga shaqayn jiray oo ku nool dalka ingiriiska ay ku sheegtay mid dib u dhac ku keenayso wanaaggii ka soo bilowday shirkii labada madaxweyne ay dhowaan yeesheen iyo in ay tillaabadaasi tahay mid sharci darro ah dimitri boskoy afhayeenka aqalka kriminalka ee ruushka looga aramiyo oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in go-aanka noocan oo kale ah oo ay maraykanku qaadaan uu yahay mid saaxiibtinimada labada dal xumaynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa cunaqabatayntan cusub ku dhawaaqday arbacadii iyadoo ku micnaysay in ay jawaab u tahay weerarkii sumaynta ahaa ee lagula kacay sergey scribal oo lixdan iyo lix jir ah iyo gabadhiisa yulia oo soddon iyo saddex jir ah
dowr wanaagsan dhegeystayaal sida aada maqlaysaanba waxaa noo soo laabtay sistamkii waxaan gudageli doonaa barnaamijkeenii duhurnimo waxaanan ku bilaabi doonaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka boorama waxaa kusoo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad saacadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama anigoo haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedin doona haddaba barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa habkii ay u kala guursan jireen dhaqan ahaan soomaalidu marka ay hablaha kala doonayaan waxaana barnaamijkeenna inoogu martaya abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo loo yaqaana abwaan dhimbeel habkaa markaa ay u kala dooni jireen gabdhaha ayaan wax ka weydiinay abwaan mustafe barkhad cabdilaahi dhimbeel ku soo dhow
aad iyo aad baad mahadsan tahay haashim sheekh cumar good iyo dhammaanba shaqaalaha v o a aad baan idiin salaamayaa dhegaystayaasha intaa muuqayga garanaysa inta maqalkayga utaqaanana aad iyo aad baan runtii u salaamayaa barnaamijkan sooyaalka dhaqanka kulli waa barnaamij aada u daaweyn haddana intii aan ka soo gaadhnay dadkii inaga horeeyey wixii iyaguna ay macnaha u soo joogeen oo waxyaabo badan ka dheg- ka maqlay ama ka dhegaystay ama ay iga sheekeeyeen odayaal badan ayaa rabaa macnaha inaan haddana een, jiilka dambe iyo kuwa aan ka mid kahay ka mid kahayba aan isxusuusino oo dib iskugu sheegno ciddii garanaysaa way garanaysaa ciddaan garanayna runtii wax weeyaan intii ay ka faa'iidaysan karaan ha ka faa'iidaystaan horta een, habka kala guursiga ee aadamuhu wuxuu ahaa mid soo jireena laakiin bulshada een, oo ku kala nool dhul kala duwan ayaa waxay lahaayeen dhaqamo kala duwan iyo habab kala duwan oo ay u mari jireen ilaa maantana way jirtaa een, dhaqankaasi inkastoo soomaalida dhaqankii hore ee hablaha kala guursiga uu sii dabargo-ayo meesha ka sii baxayo laakiin xumaan maaha oo noloshii miyiga ayaa sideedaba isbedeshay markay noloshii isbedeshay een, dadkiina ay nolol cusub u guureen dhaqankiina waxyaabo cusubbaa ku soo kordhi kara taasunbaa saamaysay imikaabay kasii fiicanta loodhan kara waxyaa badan oo xagga diinta ah ayaa jiro oo sugan oo wanaagsan marka waxaa jiray een, soomaalidu ninku marka uu rabo inuu guursado waxaa xilli buu guursan jiray
gabadha marka la doonayo ee ugu horaynta sida adiguba aad tilmaantay gabadhaa hiblaayo ayaan idinka doonaa lee wakhtigaa gugii uu gaadho ee gabadhii la kala doonayo sidee loo kala doonaya markaa ee labada dhinac isku hor fadhiisanaya adoo ka sheekaynaya abwan
Een, taasi waxa weeyaan waa waxyaabo ilaa imikaba sii jiro oo raadashooda ay sii muuqdaan een, miyigana ka dhaca ilaa imika oo waxa weeyaan dee- ilaa imika waa loo joogaa laakiin innaga waxa weeyaan macnaha maadaama oon dhaqankii wax ka hayno waxna ka qornay si cilmiyaysan haddana waa inaan wixii u dhigno Een, horta ninku marka inaan la guursanayo laba habbay u dhici jirtay Een, ninka wax guursanayaa ayaana inta badan wax ka bedeli jiray ama ay saamayn ku yeelin jirtay sababtuna waxa weeye een, dadka qaar baa aftahan ah oo nin aftahana oo isagoo gabadhan la soo heshiiya la soo haasaawa wakhti soo qabsada wax kula soo heshiiya kadibna markuu wax walba isagu soo dhammaysto tolkii uu yidhaahdaa inantaasaan la soo heshiiyey waa reer hebel waan soo sahamiyey waa noocaya noocaas oo weliba dhinac walba ka soo eegay dhaqanka ka soo eegay dabeecadda reerka iyo soo jireenka dabeecadada leeyihin ka soo eegay een, dadnimadooda kasoo ka soo fiiriyey dhina- markuu soo dhinacyo badan inantaa soxo berigii dee imika waxaa la qiimeeyaa inta cas iyo dheer iyo waxyaabo badan bay dee dhallinyarada imika qiimeeyaan laakiin berigii ma jirin ayna ninanun bay ahayd marka imika waxaa laga yaabaa dee dhallinyarada dambeena inay keliya inanta eh, wax weyn ay u bogaan un jeclaadaane laakiin berigaa inantun keligeed lama jeclaanin ninku xataa wuxuu jeclaanaya dadka kasoo jeedo taas buu eegi jiray awoodda siin jiray marka haddii ninku awsaa ula soo heshiiyo reerkaasi intaanu ninku iman bay iman jireen waxay la ballami jireen reerkii inanta ay ka doonayeen ilaa imika way dhacdaayo waxa la is arag baa la dhahaa imika talaba lagu kulmaya waxaa odhanaya maalin maalin heblaayo ayaan idinka soo doonina inan annagoo ree hebel hebel ah, ilmo hebel hebel lama kala isgartay la isbarto kadib baa maalinta la isku yimaadayo way sii jirtaa marka berigaana saasoo kale oo dee miyiya ayay ahayd marka la isku yimaado markaa een, inantii baa la siin jiray wixii geel lagu heshiiyey iyo wixii xoolo lagu heshiiyeyba waxa weeye xoolaha wax loo waxaa loo qaybin jiray ish- adhi iyo ishin adhi iyo ishin markaa wixii la bixinayo ayaa markaa halkaa laga caddayn jiray kadibna saasaa inanta la isku siin jiray Een, ka labaad wuxuu ahaa nin isaga een, anan gabadh ilaa hasaawi karay inuu guursado xataa rabin laakiin reerkii khasbayaan reerkii baa u tegaya xataa aan yaan kaga soo boodine ninka guursanaya wataba inuu shuruud buuxiyo oo inuu madax bannaay inuu guursado horta ninka waxyaabaa isbedelay waxaa ka mid a iminka shan nin oo walaalo ah oo kala yar midba xilligu doonuu guursan karaa hashimow midba xilliga uu rabo ayuu guursan karaa waayo maanta xooleysi ka jira ma jirto nin walba xirfadiisu maalaa laakiin berigaa saas ma ahayne odaygaa xoolaha u hayey geelii adhigii wax walba isagaa u hayey kadibna ninku inuu guursado waxay ku xidhnayd inuu waqti inuu inuu he- heerkeedii iyo xilligeesii awtaagan yahay kolba ninba ninku ka wen yahay buu ka horreeyey
gabdhaha laftooda soo saamahay saasay ahaayeen ninba ninku ka wen yahay ayuu ka horreeyey waayo odaygaa markaa de xoolihii u hayayoo iyagu xoola gaar u leeyihiin ma jirin ninka maalinta au guursado odaygu wuxuu waxaa odhanayaa ninkaas odayga ah waa la yabdhay xoolo gaaraa loo soocay oo la siiyo reerkaagii wadaha lagu odhanaya marka ninku marka hadduu u leeyahay oo u madax bannaaya xilligii guurka ee uu guursado oo dhaqaaqi waayo ilanamadii kala sugayey ninka waa loo dhisaya waa loo meeldayaya kadibna odayga iyo inamada odeer odeerka u ahaa iyo ku ilma adeerka ahaayeen baa reertegaya inan bay soo saansanayaan waxay odhanayaan intaasaa lagu doonaya kumana diidi karo ku qasban yagaa ka adag waa isagoon laba soo haasaawin gabadhii ee loo doonayo un gabadhii waa la isku doonayaa labadii qof marka lama soo haasaawin oo mana arag iyadii iyadiina may arag isagiina ismay arag midna midka kale ma arag marka waxa- waxaa xasuustay sheeko waxa dhacda layidhi waa nin dadka soomaalida waxa way kala guuri jireen oo abaaraha ninba meel buu degi jiray waxa layidhi nin baa inan loo doonay oo laguri guga soo socda ayaa inanta idinka guursan doonaa kadibna isagu inanta ma arag iyadna isaga ma arag laakiin guga dambe ayuu isaguna og yahay oo caloosha ku haystaa ama alaabta ku haystaa in nin reer hebela loo doonay iyaduna waxay ogtahay in reer hebela loo doonay laakiin xilligii halgankii iyo abaartii baa lagu jiraayo waxa weeyaan waxa la kala galay nin walba halkuu ugu- ugu dhoweyd baadiya biyo ayuu tegey waxaa maalmo maalmaha ka mid ah ninkii inanta loo doonay ayaa keligii geel soo arooriyey kadibna ceel buu dul yimiday ceelkii markuu dul tegey ayaa wuxuu arkay bee inan ceelka gunta ugu jirta oo mataqaanaa waxa weeyaan qaridkii biyaha lagu dhaadsan jiray ka soo dhaaminayso kolba xabad kala soo baxayso hablihii hore waxay ahaayeen hablo aad iyo aad u karti badan bay ahaayeen Een, iyuu arkay marka waxaa la yidhi dee markuu inantii arkay ayay kor u soo eegteen moogta marka waxa weeyaan markuu qof u arkay waxa wax meel bildhaantay indheheedu arkay ilmo markaas intuu saa u eego dadka ragga dadka geela jirkay kulley waxa dadka kale ka kibir badan yihiin oo intuu hoos u eegay buu kula leeyahay kootan yuu ilaahay u hayaa tan yuu ilaahay u hayaa u dhaal moogta waa watii isaga loo doolay
isaguna kama warqaba inuu gabadha u doonan ay tahay kama warqabo inay tii loo u doonanay tahay moogta marka een, sidaasoo kale taasoo caa sheekadaasoo kale ayaa caddayn u ah mararka qaar inaanan labada qof isaragba iyagu soo wada sheekaysan oo isku doonin jirin marka markaa la isku soo geed fadhiisto waa la isweydiisanayay soo maha habkii la isku weydiisanayay soo aha marka dee waxaa la isku weydiisanayey waxa weeyaan een, reerka inanta u socda oo marka koowaad sheegaya ujeeddadooda ee inanta ay u socdaan iyo inanka ay u rabaan oo halkaa taagan oo la arkayo inuu dhexaad qabo inuu sax yahay nin dhallinyaraa inuu yahay een, iyo xoolaha ay ka bixinayaan iyo inantaa waxay ku bedelanayaan ay mataqaana iyadana ay ay caddeeyaan kadibna sidii dhaqankeenuba ahaa ilaa imika hadda aad aragtee aroosyada ka dhacda oo dee weli dhaqankii lagu sii dhex jiraa een, ayaa loo kala dooni jiray haddaba waxaa jirta xoolaha waxaa la odhan jiray guntin iyo gabaati mise yarad midkee la odhan jiray horta marka la kala doonayo guntintiiyo gabaatiga horeeya yaradka waa marka dambe ee inta reerkii la la hoynayo xoolaha laga qaato oo yaradka laba loo qaybiyaayo waxaa la idhaa xoolaha inan reerka inantooda la siiyo waxaa la idhaa yarad baa la idhaa Een, yabadhna waxaa la idhaahdaa labada eroo isku jiraan moogtay waxaan ku idhi een, yarad waxaa loo yaqaanaa xoolaha inanta laga bixiyo ee reerkii inanku ka soo jeeday ay reerkii inantu ka soo jeeday ay siiyaan gacalka la ahaa ay siiyaan yaradbaa loo yaqaanaa waxa waxa waa- waa la- waa waa- waa laga yarad bixiyey intaa wax- intaasoo xoolo laga yarad bixiyey waa yarad bixin waxaa jirta marka yabadh baa isaguna jiro yabadhku markaa labuu noqdaa xoolaha la siiyo la siin jiray reerka inanta laga doonay een, xoolaha ay inanta usoo badh bay soo celin jireen barhkaa ay soo celiyaanna isagana waxaa la dhaa yabadh baa la dhaa marka yar- yaradkiibay xoolaha yaradka laga soo celiyo ayaa la yidhaahdaa yabadh baa la yidhaahdaa kaa xoolihii yaradka laga sii yaradkii la siiyey barhka ay inantoodii u celinayaanna si inantoodii mataqaanaa ay dee u haysato wax looga tego marka lala aqalqalo marka lala aqalgalo dee xoolihii een, reerku ay inanka siiyeen iyo reer iyana ay wax ugu daraan ay wixii wax u soo ceshaan ayaa waxaa la odhan jiray iyadna waxa weeyaan waa waa yabadh koodii ay qaateenna yarad buu ahaa marka xaggan kale ree- inanka xoolaha loo sooco ee la siiyo ee gaar loogu saarana yabadh baa iyagana la idhaha waa is- waa isku mid uun Ee, re- qoyskii uu ka dhashay ay u soo celiyaan xoolahaas kaasna yabadh baa la yidhaahdaa yabadh baa la idhaha cid kalaade wax kale u taqaan dee waa caadi oo soomaalidu way badan tahay een gabaatigii gabaatigu waa taa hore la kala qaadan jiray oo xoolahaas oo xooluhu isagu ahaa gaar oo ee, halkaa lagu kala qaadan jiray oo waxaan imika lacagta la idhaha dee lagu kala qaata meesha soo wada arag ee, la isku meeda hoteelada
waa tan imiga lacagta iyo kuntinta iyo waxaan dharka iyo waxyaabaha noocaasi loo bedelay ee la isa siinayo ayaa marka hore xoola ahaan jiray beriga hore gabaatigaasi Weli waxay ahaan jireen baa layidhi odayaasha anaan ka maqlay qori baa ka mid ahaa baa la faras baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa baa la buuri buuri baa xataa ku jira waxyaaba la bixiyo beriga khatar ahaa oo qaali ah, hadda beriga moogtahay halka qaadka ku jiray
soomaalidu ilaa wakhtigaa buuriga way cabi jirto mar hadday ku bixin jireen gabaatiga sida qoriga iyo faraska iyo uu la mid ahaa buurigu way cabi jireen baa la odhan karaa mise sidii een, ay debinta dhigayeen oo kale u dambasaysan jireen haashimow een, arrintan inay sigaar ka dhigtaan oo ay- waxa weeyaan een, sigaar ahaan oo u cabbaan waxay soo baxday xilligii gumaystuhu yimiday dhulka waayo gumaystahay ka barteen isagoo si- waxyaro sigaaru intuu ku duubay kartoon yar cabbaya laakiin berigii hore waxa laga yaabaa guriga sidii mataqaanaa ay u isticmaal caan ka dhigayeen ayay u isticmaali jireen markaan sii socdee yabadhka reerka inanta laga guursaday ee yabadh yaradkii la siiyey yabadhka ay soo celinayaan ama xoolaha ay soo celinayaan loo yaqaano yabadh aan kusoo sheegnay waxaa la saddex baa loo qiimin jiray saddex magac buu lahaa baa layidhi reerkaasi waxaa loo jeeda xumaan yabadh xeer yabadh iyo xaraga yabadh waxaa la reerka een, yaradka qaatay ee inanta dhalay xoolaha ay soo celinayeen markay yaradkii la siiyo xoolaha ay soo celinayeen haddii ay xoolahaa soo ceshaan marka saddex loo qaybsho laba meelood ay soo ceshaan waxaa odhan jiray xaragayabadh inantaa waxa odhan jira waa la xaragayabdhay oo ragguna way isku dacay way- way- way- way koftami jireen waxay odhan jireen "Be- berigii hooyaday waa la xaragayabdhay ama waa la xumaanyabdhay xumaanyabdhku markaa wuxuu noqonayaa in xoolihii ay barh soo ceshaan macnaha soo hadda xoolihii labada qaybshaan qayb ka mida soo celiyaan marna waxa weeyaan waa inay xoolihii soo ceshaan qaybta u badan oo waa- waa- waa xaragayaban marna waa xeeryabanoo intay labo qayban qaybna qaatan qaybna intooda soo ceshaan marna waa xumaanyabanoo saddex meelood meel inay soo celiyaan xoolihii laba meeloodna iyagu qaataan layaa xumaanyaban waxay odhanaysa markaa hiblaya waa la xeeryabdhay hiblaya kale waa la xumaanyabdhay taa kale waa la xeeryabdhay oo hataa waxay wax lagu faani jiray oo isku dacaadayn jireenoo een, dhaqan ah soo jireena bay ahayd oo soo yaal bay ahayd taasaase markaa waxaa jirtay guri dhiska oo loo yaqaano ee gurigii la dhisayo een, haddii laga dhiso ee, guriga oo inanku la dego reerkii uu gacalka la ahaa oo inta ka guursaday waxaa la odhan jiray inan la yaal haddii uu reerkoodii la dego ama uu meel gaara degana wuxuu iska ahaa waxa weeye dee nin caadadoo reerkoodii degano ama meel gaar uu deganaan jiray Wuxuu yidhi, reerkaasi waa jees waa reer gaar u baxay macnaha waxaa jirtay markaa hashimow iyadana maalinta guriga la dhisayo dhig baa la taagaa markaad u fiirsato ee, maabka adduunka dhigta iyo loolka uu leeyahay iyo guriga qaabkii loo dhisi jiray way isku egyihiin guriga soomaaliga intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga iminayay magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeennaasi oo ku saabsanaa sooyaalkii hore ee soomaalida dhaqan ahaan habkii hablaha loo kala dooni jiray iyo guurkooda waxaanu ka waraysanaynay abwaanka da'da yar leh abwaan mustafe barkad cabdilaahi oo lagu naanayso abwaan dhimbiil oo barnaamijkeenna inoogu marti ahaa waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayey tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid jaamaca aan ku horeyna ee xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka premier leaga ingiriiska ee ayaa caawa furmaya kooxaha manchester united iyo leicester city ayaana lagu bilaabi doonaa caawa fiidkii kooxda manchester waxaa lagu wadaa inay soo safto laacibkooda cusub fred laakiin waxaa ka maqnaan doona dhowr laacib laacbiinta aanan u ciyaari karin waxaa ka mid ah antonio valencia marcos roho diego delat iyo andrea herrera iyo neman demetic kuwaas oo dhaawac ah dhinaca lester waxaan la hubin in macalin claudi bowl uu safi doono ciyaaryahan jemi vardi iyo harry maguire iyo ciyaaryahano kale laacibintan ayaanan ayaa la sheegay in qaarkood ay ku jiraan suuqa kala iibsiga laacibiinta cusub ee kooxda lester ee kale ah johnny evans iyo james medison ayaa iyaguna laga yaabaa in lagu soo bilaabo kursiga kaydka iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale oo ay isbuucii hore ka soo qaadatay dalka faransiiska ciyaaryahan rashiid khazaal ayaa kaydka lasoo fadhiisin doonaa natiijooyinka ka soo baxo ciyaarahaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda dhinaca wararka ingiriiska ayaan weli ku jirnaa iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa xalay saqdiga dhexe ee dalkaasi ingiriiska soo xidhmay kooxda everton ayaa ahayd kooxdii ugu caansanayd ee sida weyn uga faa'iidaysatay waxaana ay keentay saddex laacib oo laba ka mid ah ay ka soo qaadatay kooxda barcelona labada ciyaaryahanna ay ka soo qaadatay barcelona ayaa kale ah ciyaaryahan yeri mina oo difaaca ka ciyaara una dhashay dalka colombiya kaas oo ay ku iibsatay soddon milyan oo yuuro iyo ciyaaryahan andrea gomez oo khadka dhexe ka ciyaara una dhashay dalka sbain gomez ayay ku heshay ama hal sano ah kooxda everton waxaa kale oo ay maanta shalay ku dhawaaqday in ay markaasi la soo wareegtay ciyaaryahanka u dhashay dalka brazil ciyaaryahankaas oo lagu magacaabo bernard bernard ayaa waxa uu ka yimid kooxda shaktar donetsk ee dalkaasi ukraine waxaana ay ku soo qaadatay beeca xurta ah kadib markii uu dhammaaday heshiiskii uu kula jiray kooxdaasi suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ingiriiska sidaa ayuu ku xirmay xalay laakiin waxaan uu ka xirmin dhinaca sbain iyo talyaaniga kooxda kubadda cagta ah atletico madrid ee dalka sbain ayaa la soo wareegtay weeraryahanka kooxda ac milan iyo xulka crowetiya nicola kalinij kalinij oo ah soddon jir ayaa saxiixay heshiis saddex sano ah lama oga inta ay la eg tahay lacagta ay atletic madrid ku gadatay ciyaaryahankani balse warbaahinta talyaaniga ayaa ku warantay in milan ay ku heshay gooldhaliyahani shan iyo toban milyan oo yuuro kalinij ayaa milan kaga soo biiray fiorentina hal xillo ciyaareed ka hor balse waxa uu ku guuldaraystay inuu goolal badan dhaliyo isaga oo saftay koob iyo afartan kulan islamarkaana dhaliyay lix gool oo keliya sidoo kalena kooxda sevilla ee dalkaasi sbain ayaa qarfa u saaran in ay la wareegto weeraryahanka kale ee kooxda milan andre silva oo u dhashay dalkaasi portugal ciyaaryahankan labailabaatan jirka ah ayaa isna hal sano ka hor ku biiray milan waxaana kooxda kubadda cagta sevilla la sheegay in ay isku fahmeen milan inay ku gadato labaatan milyan oo yuuro ugu dambayntiina kooxda reaal madrid ayaa shalay soo bandhigtay goolahayooda cusub ciyaaryahan tibot cortua kaasoo ay kala soo wareegeen kooxda chelsea ee dalka ingiriiska goolahayahan u dhashay dalka beljum ayaa waxaa shalay uu sheegay wariyaashu u sheegay in tagitaankiisa reaal ay ahayd riyadiisii caruurnimada inkasta oo uu muddo saddex sano ah uu u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta atletic madrid oo ay aad u xafiiltamaan reaal madrid kortua oo ah lixlabaatan jir ayaa arbacadii shalay ayaa arbacadii hore ka tegay chelsea kadib markii ay reaal ku iibisay lacag dhan shan iyo soddon milyan oo yuuro muddadii uu chelsea joogay ayaa waxa uu la qaaday laba koob oo ah horyaalka premiershipka ingiriiska iyo laba koob oo kale ah fa kaabka iyo koobka leag kaabka ee dalkaasi ingiriiska dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka iyo kala iibsiga adduunka ka socda iyo lacagahaas la isdhaafsanayay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada codkii macaana faaduma cabdulaahi maandeekh
Aniga kayan kaba kadihiisa kala hasaran
heestaasi ay ku luuqayso fanaanada faadime cabdulaahi maandeeq ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo inta aan ku kulmi doonno hawada galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo